kulankan waxa ay koloon ku aransadaa reedandejiyowka barakacyaalka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba si tooseen daafuray wasiirka wasaaradda howlaha guud oo ay ugu heliyayaan mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya walibana saasoo kale kulanka ku qayb galay gudoomiyaha guddiga barakacyaalka iyo qaxootiga ee koonfur galbeed waxaana ku mid ahay gudoomiyaalka kaamamka ee magaalada baydhabo ee xarunto gobolka baay wadahadal dheer gudib iyo weliba wasiirka wasaaradda howlaha guud ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya daahir cabdi cabdulaahi uuse faahfaahin gubi walyaabo lanku hadalay iyo weliba ujeedka lagu lahay kulanka
maanta waxaan u fadhinaa shortal policy consultation ama wadatashiga guryaha hoyga loo dhisayo dadka barakacyaasha runtii siyaasaddan mid muddo ay soo socotay hadda waa soo jiisanaysay consultation badan horena waa loo sameeyey hadda waxaan maraynaa consultationka ugu dambeeya aan ku sameynno kadibna aan geynayno haddii la yirahdo golaha wasiirada aan geynayno marka waxaan ka rabnaa documentigan documenti muhiima waaye baahida keentay in siyaasad loo sameeyo hoyga dadka barakacyaasha waa baahi jirta haddii aan tusaale usoo qaato hay-adaha oo dadka caawiya ama dadka guryaasha ama barakacyaasha oo caawiya runtii waxay leeyihiin sandar oo yaga gooni u ah oo ay wax ku samayn jireen maxaa la yidhahdaa ama guryo ku dhisi jireen haddii ay noqon lahayd teendhooyin la dhisaayo haddii ay noqon lahayd guryo aan quality lahayn jiingada ah iyo haddii ay noqon lahayd iyo guryo oo xoogaa jiingadana aan ahayn teemana aan ahayn xoogaa kasii fiican marka waxaa weeyaan waa in loo helaa marka waxaan sinay waa in loo helaa siyaasaddii koonfur galbeed ay heli lahayd maxaa la yidhahdaa guryahaas la dhisayo
kudoodowka arrimo reedandejowka barakacyaalka weliba muhiimad gaarayeengataa dadan yaroon baahan in la garab gobadaa